ama shabaa coradkeed shidiyo raaxaan midun shuban oo shakiba male shakiba male shayba waa labade halloo shiro shacabku inuu dego shirmadana quyaal shirkana guud
adoshina warshoshla nabada shaashayniyo jikaakiyo doodshahuubala iyo shaloombiyo muran waxsiishida iyo lashahoor hadalsha korsamaho adooshayba sheeka nuxur daran la sharansharu meelshiday noqoto shacbigu ma rabe ee ha laga shiro
shiro danta guud u shuureeyo noo sheega wanaag la saaci karo bushimihi sharwado shib naga dhahaa
shirki la qabtaba adooshina warshooshlo nabada shaashayniyo jikaakiyo doodshahuubala iyo shaloombiyo muran waxsiishida iyo lashahoor hadalsha karsamaho adooshayba sheeka nuxur daran la sharsharo meelshiday noqoto shacbigu ma rabe ee ha laga shiro
shiro danta guud u shuureeyo noo sheega wanaag la saacin karo bushimihi sharwado shib naga dhahaa
shekada socotaanu sheequnahee kasheexa wixiina sharaf dilaye kasheexa wixiina sharaf dilaye
shida nala joogtay bax shida naga bax shar soo socota dayran shida nala joogtay bax shida naga bax shar soo socota dayran insha allah shuushkeennuna waa shafeecu lahi shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shida nala joogtay bax shida naga bax shar soo socota dayran shida nala joogtay bax shida naga bax shar soo socota dayran insha allah shuushkeennuna waa shafeecu laahiye shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg
haliiba shilalkay shashada dhigata shirkaysato gulasha mumtaayo jalanbiga taabku kala shubadkaa shuushaan ku yimaad qalboobta midu duushaan ku yimaad qalboobta middo shagdiba shirixyadiiya kuruskiyo shaalmayriqda inuu la shuutiyo wiil u sheega naftaa la shuufayo u sheegay nafta la shuufayo madida sheegani mashaaraqantee bilaawaha jalowda uga dhicibay shucubta ku dhaga'an raggediyo shucubta ku dhegaan raggediyo soomaaliya shalabta cadowgeedii u showrayn qaybiyay ogtaho shaqoolada lala rabay garano shabaqalow dhigahayay arago shukida loo uqodahayay dumino shan wiilo oo wada dhasho midahoon sheed lagu kala qaybin bay noqono insha allah sharawi iriga iyo duqaaqada laguma jiray kasheexa wixiina sharaf dilay asheexa wixiina sharaf dilay
shakada socotaanu sheeku nahe kasheexa wixiina sharaf dilaye kasheexa wixiina sharaf dilaye
qaliiba shilalkay shashada dhigata shirkaysato kuna shamumtaayo jalanbiga taabku kala shubadka duushaan ku yimaad qalboobta midu shuushaan ku yimaad qalboobta middo
waa hagaag dhegeystayaal kulanti wacana wanaagsan habeen wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan akhyaartana dhegaysataay waxaad la socotaana dhegaysanaysaan barnaamijka doodwadaag oo hadahayo kale aad ka dhegaysataan habeen walba raadiyaha cadaado sidoo kalena waxaa barnaamijka si toosa u taminaya raadiyo hayaan oo laga dhegaysto inta badan gobolka mudug sida degmooyinka galdogob gaalkacyo iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolka mudug waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka caawa doodwadaag waxaa marti inoogu ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta galmudug cabdifataax cabdulaahi warsame oo dadka intooda badan ay u yaqaanaan badsha waxaana barnaamijka aan kaga hadli doonaa caawa oo aan ku falaqayn doonaa ciyaaraha galmudug iyo weliba xiriirka kubadda cagta galmudug horumarada uu sameeyey ama ku tallaabsaday sanooyinkii dambe iyo sidoo kale xaaladaha guud ee dhanka sboortiska galmudug ayaan barnaamijka kaga hadli doonaa dhegaystayaashana fursadaan u siin doonaa mar kale dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dood wadaag ee raadiyaha cadaado oo si toosa inaga imaanaya stuudiyaha raadiyaha cadaado ee magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug shira shira jiro danta guud u shuureeyo noo sheega wanaag la saacin karo bushimihi sharwadow shib naga dhahaa
shirka la qabtaba adooshina warshoosh loo nabad dashaasha iyo shikaakiyo dood shuhuubale iyo jaloombiyo muruwaxsiishida iyo la shahoor hadalsha karsam waa hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan jimco wanaagsan meel kastoo aad joogtaan waa shanta bisha afraad laba kun toban iyo sagaal stuudiya waxaa igula sugan een, sidaan idiin sheegay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta galmudug cabdifataax cabdulaahi warsame badsha ee ugu horreyn gudoomiye kusoo dhowow raadiyaha cadaado Een, waa mahadsantaha sharmaarka waa dhowahay aad iyo aad baa u mahadsantaha waa dhowahay Een, waa mahadsan tahay gudoomiye waa kaaga mahad celinayna waqtigaaga qaaliga aad noo soo hurtay waxaan jeclaan lahaa marka een, marka xiga inaad si kooban nooga warbixiso bal xaaladaha guud ee bahda isboortiska gaar ahaana xiriirka kubadda cagta maadaama aad gudoomiye ka tahay bal si guud inaad nooga waranto xaaladaha isboortiska ee deegaanada galmudug Een, bismillaah awalan ilaah baa mahad iskala naga dhiga dad islaama na isku keen kulmiye caawaya idaacadda codka ee radio cadaado een, xaf- een, istudiyowgiisa een, sharmaarka waa mahadsan tahay een, haddii aan ka waramo een, isboortiga galmudug waxaa weeye isboortiga galmudug een, wuxuu soo maray heerar kala duwan waqtiyo kala duwan marxalado kala duwan iyo shaqooyin kala duwan boqolkiiba boqol een, waa s- wax la taaban kara ayaan samaynay oo meel laga ambaqaadi kara ayay joogtaa waxaana een, boqolkiiba boqolna aan la lunnay sida ay galmudug een, siyaasadeeda guud iyo madaxdeeda guud ay u luntay ayaan la lunnay laakiin een, meelo la taaban karo iyo shaqooyin la taaban karo iyo waxqabad la taaban karo intaba waa soo qabanay Eh, waa garta Eh, gudoomiye marka la fiirsho een, galmudug eh, degmooyinkeeda xorta ah waxaa jira dhowaan een, eh, laba kun toban iyo sideedii bishii eh, sagaalaad ama bishii sebtembar waxaad u qabateen een, tartan oo degmooyinka kaasoo gaalkacay lagu soo gabagabeeyey Een, marka bal ka waran tartankaasi eh, maadaama ciyaartooy badan ay ciyaarayeen eh, ma fiiriseen maaragtay ma jiraan ciyaartooy kasoo dhexbaxay ciyaartooydu ciyaaraysay een, maaragtay kuwaasoo mateli kale galmudug Eh, bal ka waran iyaga ee diyaargarowga galmudug ee dhanka kale maaragtay ee koobka la filayo in loo qabto gobollada dalka soomaaliya een waa mahadsantaha sharmaake een way jirtaa een koobkaas inaan qabanay waqtiga aa sheegta aan ku qabanay loo qabtay ilaa een lix degmo aan ugu talagalnay degmo ay cilada farsamo awgeed ay u baaqatay shan degmana ay si ee, rasmi ah oo koobkaas ugu socday uguna dhammaaday si aad iyo aad u qurux badan een koobkaas waxaa hantay een magaalada gaalkacyo een ayadaana lagu qabtoo martigelisay Ee, waxaan anaguna een, ka lahayn oo a- ujeedkeena uu ahaa isdhexgal bulsho ee, sida dhallinyarada waqtigooda een, hobbigooda uu yahay isboortiga aan waqtigooda u siinay jaaniskooda aan u siino Een, annaguna wuxuu ahaa inaan ka helno ciyaartooy tayo leh oo aan uga qayb galno een, koobka maamul goboleedyada waxaan ka helnay soddon ciyaartooy oo aad iyo aad u tayo fiican waxaan ku guda jirnaa haddana inaan qabanno hadduu ilaahay idmo horyaalka galmudug sport een, kaasoo aan u qaban doono ee, laba iyo toban tiim oo tiim lix tiim oo ka mida ay tahay heerka koowaad lix tiim oo ka midana heerka ee labaad ay tahay ayakana jaaniskoodaan siinaynaa waqti dhowna waa qabanaynaa hadduu ilaahay idmo waxaan wadahadal fiican uu noo socda ama naga garab siin doono xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ayakaa baahida agabka iyo garsoorayaasha ciyaartaas garsoori lahaa intaba aan ka sugaynaa waktigana ka sugaynaa hadduu ilaaha idmo sidaas daraaddeed haddeertaan caawa waxay ii tahay janis inaan uga faa'iidaysto inaan u sheego bahda isboortiga maamul goboleedka galmudug degmooyinkiisa kala duwan oo lixda degmo oo xorta ah oo aan ognahay inay xor tahay maanta wax walba oo isboortiga ama horumarka dhalinta ama qeybaha fanka intaba lagu qaban karo way jiraan degmooyin badan galmudug inay leedahay laakiin inta badan ma aha xor sidaan ognahay waa dad la haysto inta xortaana waxaan rabnaa inaan waqtigooda uga faa'iideyno ayaguna ay ka faa'iidaystaan inay u diyaar garoobaan heerka koowaad iyo heerka labaad kooxaha zeri aada iyo kooxdaha zeri biida ah labadaba inay u diyaar garoobaan waxaana ku qaadan doonaa hadduu ilaahay idmo shuruudo aan u gudbin doono degmo walba guddoomiyaheeda isboortiga kooxda waxa ay noqon karto sida heerka laga rabo heerka ay ku imaan karto kowda heerka ay ku imaan karto labada
gudoomiye marka markaad fiiriso khilaafka galmudug ka jira maadaama galmudug maamul cusub uu yahay bahdiina sportiska wax saameyna khilaafkaas mayd ugu yeesha sharmaake wuu nagu yeeshay si weynuuna noogu yeeshay aniguu nagu yeeshay kuwa naga sii hooseeya oo degmooyinka oo dhallinyarada guddoomiyaasha sportiska oo degmooyinka kusii yeeshay wuxuu ku yeeshay qof kasta oo ku nool galmudug ay saameysay khilaafka galmudug ka dhexeeya marka xuquuqdii adinku aad lahaydeen dabcan maadaama maamulkii khilaaf uu ka jiro maamulkii maaragtay isu sraacsanayn xuquuq badan waad ka heli lahaydeen dowladda federaalka ama xiriirka kubadda cagta soomaaliya suu lagama yaabo mar haddii khilaaf jiro in halkaa ku weydaan aadoo weyn aadoo weyn wayna u badan tahay wax badan oon xaqu lahayn oo asaageen la siiyey ayaana uga harnay khilaafyaad ka dhex jira galmudug
waa garta marka markaad fiiriso horumarka dhallinyaradu ay sameynayaan dabcan waxaa jira tiimamka hadda galabtoo kale ciyaar baa ka dhacday garoonka cadaado tiim caabudoq ka yimid oo kale cadaado kuwa ka socdaa caabudoq tegay markaad fiiriso guddoomiye dhallinyarada siday isku dhexgelayaan iyo isdhexgalka ay sameynayaan ma isleedahay kala qoqobnaantii iyo waa laga gudbo waxaa hadda muuqanaysa fafaalo qurxoon oo dhanka isboortiska ah sharmaak waa mahadsan tahay laba degmo ayaa aad iyo aad isku isdhexgal bulsho wadda caabud waaq iyo cadaado boqolkiiba boqol khamiistii oo shalay ahayd galabta oo jimco ahayd laba tiim oo caabud waaq ka timid wuxuu ku dheeshay cadaado sidoo kale waxaan ognahay in tiim ka mida cadaado uu caabud waaq kusoo dheelayay waxaan dhihi karnaa waa wax lagu daysan kara laakiin waxaa maqan sida hadda caabud waaq iyo dhuusamareeb waa laba degmo oo noo siman waxaan u baahnayn meesha caabud waaq aan ka arkaynay labada bilood ama saddexdan bilood sida ballaaran ee isku dhex galayaan bulshada reer caabud waaq iyo bulshada reer cadaado inay isku dhex galaan bulshada dhuusamareeb midda xiraale midda balanballe midda gaalkacyo midda hobyo midda cadaado in aan aragno isdhexgal ballaaran ay wadaan in tiim ka tegay dhuusamareeb uu kusoo dheelo gaalkacyo in tiim ka yimid hobyo uu kusoo dheelo balambal waxaan dhihi lahayn boqolkiiba boqol annaga nama saamaynin khilaafaadka ka jira galmudug waan dhihi lahayn laakiin waxaanaan u dhihi karin oo uu noo saameeyey in uu ka jiro khilaafkaasi waxaad ka dareemaysaa bahaweynta isboortiga galmudug iyo isdhexgalka bulshada sida ay u yar tahay waa mahadsan tahay su-aalo kale insha allah igu kaa dhiman aan ku weydiin doono haddii ilaahay idmo laakiin dhegaystayaashaan jecelahay inaan mar kale xasuusiyo dhegaystayaal barnaamijku waa doodwadaag waxaana caawa marti inoogu ah sidaan horeba inugu sheegay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta galmudug cabdifitaax cabdulaahi warsame badsha oo istuudiyaha koowaad raadiyo cadaada barnaamijka maaragtay toos marti inoogu ah waxaa barnaamijka nala taminaya oo si toosa u taminaya raadiyo hayaan oo ku yaala gobolka mudug siddeetan iyo toddoba dhibic siddeedna aad ka dhegaysanaysaan gobolka mudug iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi waa hagaag dhegaystayaashaan jecelahay inaan fursadda siiyo dhegaystayaal lambarka aad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waa fura toddobo sagaashan iyo afar toddobaatan iyo saddex toban iyo shan haddaan mar kale ugu celiyo waa fura toddobo sagaashan iyo afar toddobaatan iyo saddex toban iyo shan ayay dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb qaadan karaan dabcan wixii su-aalah ama talaa ay u soo jeedinayaan guddoomiyahana dabcan waanu soo dhoweynaynaa insha allah marka waxaan jeclahay dhegaystaha qadka ku jira inaan fursadda siiyo isagoo aanu ku bilaabi doono insha allah waa ka xumaa dhegeystahaasi waa uu ka go-ay waan rajeynayaa mar kale aynu kusoo noqdo dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ee dhegeystaha qadka ku jira ayaan fiirin doonaa insha allah haddaan mar kale lambarka ku celiyo waa afar toddobo sagaashan iyo afar toddobaatan iyo saddex toban iyo shan ayay dhegeystayaasha inaga soo wici karaan barnaamijkana nagala qayb qaadan karaan ee iyadoo dabcan ee aanu soo dhaweynayn wixii tale iyo tusaale ah ee dabcan ama talooyin aad ujeedinaysaan guddoomiyaha een waxaan dib ugu noqonaya cabdifataax ee cabdifataaxu dabcan galmudug waa la ogaa tartankii ee maamulada ama maamul goboleedyada dalka ee muqdisho lagu qabtay halkii maaragtay labadii jeerba ay ay maaragtay ku hadhay marka ee sanadkan ama maaragtay tartanka soo socda qorshaha ma idigu jirtaa inaad ee koobka ama ku guulaysataan ama meel fiican aad ka tagtaan
waa mahadsantaha sharmaakow waan jecelnahay isbeddel dhaba inaan la nimaano inaan isku dayno isagoo maamulkeennu uu labada lugood iyo labada gacmood uu isku dhegan yahay isagu inaan ka dhex siibanno oo la yidhaahdo allaylahee xilligii ay isku duubnaayeen xilligay kala duuban yihiin ay ka ayaa ka ayaan badan yihiin oo aan meeshaas guul ka keenno hadduu ilaahay idmo annaga oo kaashanayna ama hiigsanayna horyaalkii hore aan usoo qabannay ee degmooyinka ee aad iyo aadka u quruxda badnaa ee sida quruxda badan degmada gaalkacya ay u martigelisay oo ilaa hadda aanaan iloobi doonin ay ku hanantay qalbiyadeenna haddaan maamul iyo dhallinyaro nahay waan uga mahad celinaynaa degmada gaalkacya waxaana leenahay waa degmo ku dayasho mudan sidoo kale waxaan jecelnahay inaan liigii galmudug ku qabanno meeshii nasiibka u yeelata degmadii aan aragnaa inay qalbigeenna hanan karto oo aan isleenahay allaylehee waa meel wanaagsan walow uu liigu uu yahay inta badan galabta la fura maahe inta kale inuu noqon doono home iyo awey maanta markii tiimka cadaado ka dhisan uu kusoo dheelo gaalkacyo biri uu u imaan doono tiimka gaalkacyo cadaado ugu imaan doono kan balambala ka dhisan inuu imaan doono kan dhuusamareeb kan dhuusamareebna uu u tegi doono kan balambala sidaas ay tahay liiga horyaalada caalamka sida ay isku home iyo away iskugu tagaan inaan u jecelnahay walow uu leeyahay isagu furitaan iyo xiritaan marka furitaankaas xiritaankaas degmadii aan isdhinaano way hanan kartaa ama nasiibku uu siiyaan ku furi doonaa midii kaleu nasiibku siiyana waan ku xiri doonaa hadduu ilaahay idmo waa mahadsan yahay guddoomiyaha dhegeystayaal barnaamijka doodwadaag ayaa dhageysanaysaan meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay habeen wanaagsan raadiyaha cadaado ayaad nagala socotaan haddaan mar kale ku celiyo lambarka aad nagala qayb qaadan kartaan barnaamijka waa afar toddobo sagaashan iyo afar toddobaatan iyo saddex toban iyo shan ayay dhegeystayaasha nagala qayb qaadan karaan haddaan mar kale ku celiyo waa afar toddobo afar toddobo sagaashan iyo afar toddobaatan iyo saddex toban iyo shan dhegeysta ayaa qadka ku jira dhegeystahaas ayaan qadka siin doonaa halo asalaamu calaykum waa ka xumahay waa ka go-ay haddaan mar kale dhegeystayaal lambarka idigu celiyo waa afar toddobo sagaashan iyo afar toddobaatan iyo saddex toban iyo shan ayay nagala qayb qaadan karaan dhegeyste ayaa qadka ku jira ee fursadiisaan siin doonaa insha allah walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
magacayga waa cabdifataax cabdiqaadir axmed oo jooga degmada haraalo haye walaal xeraalaad joogtaa soo dhowow barnaamijka waa la socotaa
walaal lagaama soo waacan dhowahay waxaan anigu ku talin lahaa sada isboortiska galmudug in ay si fiican ugu dhiirato howlgalka ay wado khilaafkan iyo waxaa ka jira maamulka wuu iska dhammaan doonaa insha allah waxaa loo baahan yahay dadka degmooyinka ku sugan galmudug sida haraale balamballe aabuduwaaq isamareeb quruceel cadaada gaalkacyo intuba inay ku dhiiradaan si khilaafku uu u baxo haddii bulshadu isdhex gasho khilaafka siyaasiyiinta sida qaldan waxaa u tuutumaysa meesha waa uu ka baxaya
waa mahadsan tahay saaxiib taladaada wanaagsan waa filayaa guddoomiyaha inuu dhegeysanayo dabcan islamarkaana dhegeystahaas xeraale naga soo wacay wuxuu leeyahay waa inayna fiirin khilaafka jira ee aad hore usii socotaan marka ka waran ree xeraale iyaga dhalinyarada sboortiska xeraale ka waran guddoomiye iska warqabkiina siduu yahay
dhalinyarada xeraale waa dhalinyaro aada iyo aada u jecel isdhexgalka bulshada u jecel nabadda nabad waxaa yaqaana ninkii colaad arka dad badan ayaa jira oo nabadda ay aan waxba ka ogeysiinin waxa ay leedahay ree xeraale waa dhalinyaro aada iyo aada u jecel in mar walba la helo nabad haddana nasiibku waa meeshiisa insha allah hadduu ilaahay idmo ninkaas taladiisa waan qaadanaynaa waxaanan u qaadanaynaa hadduu ilaahay idmo sidii bulsho walba dhallinyaradeeda ayaa beddel u keenta isboortiguna waa isdhexgalka bulshada baabi'iyaha colaadaha waan u adeegsan doonaa hadduu ilaahay idmo magaalooyinka aan isleenahay colaade isku qabaan ama waa isfiirinayaan inaan isdhexgal bulsho oo ballaaran aan ka suubinno inay degmo walba degmada kale dhallinyaradeeda ayakoo baabuurtoodu wataan ay u tagaan insha allah waa midda aan jecelnahay waqtiguna aan jecelnahay inaan uga faa'iidaysano waana waana tala fiican waan waa qaadanayna mahadsantaha dhegeystayaal badan ayaa qadka ku jira dhegeystayaasha ayaan siin doonaa ee, dhegeystaha qadka ku jira halo salaamu calaykum
waalaikum salaam haye walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso waa ka xumahay gabadhaasi qadkaa ka go-ay waan rajeynayaa mar kale aynu kusoo noqoto dhegeystayaasha gobolka mudug waxay naga dhegeysanayaan raadiyaha hayaan siddeetan iyo toddoba dhibic sideed ee radio cadaado ayaad barnaamijka si toosa dhegeystayaal kala socotaan dhegeystayaa qadka ku jira halo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله haye walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
مقعد وحسن علي حسن مقالة وقالقاية حفظ الله بصف haye xasan soo dhowow saaxiib garsoor waa ku salaameynaa in badan adiga iyo dhegeystayaasha garsoor ku sugan ee maxaad jeclaan lahayd inaad weydiiso guddoomiyaha
marka hore guddoomiyaha horta waan salaamayaa waxaan rabaa inaan weydiiyo ugu horeyn sidaan ogsoonahay tartan baa ka qabsaday magaalada gaalkacyo kooxda ayaa eh, guushu raacday marka qaabkee ayay doonayaan inay u wajahaan eh, ama sidee rabaan inay ku xulaan kooxaha ma kooxdii guulaysatay mise eh, waxay rabaan inay yani qaab kale u xulaan waa su-aal Eh, tu labaadna waxaan rabaa runtii inaan weydiiyo ah ma moodaa guddoomiye sportskii inuu siyaasadaha ku mashquulay sida loo baahan yahan ay tahay in aan arrimaha noocaana siyaasadaha eh, runtii aada loogu mashquulin ururka dhalinyarada eh, bahda isboortiga waxbarashadu sida la ogsoon yahay siyaasadda shaqa kuma ay laha marka labadaas su-aalood waan jeclaan lahay guddoomiyaha Eh, inaan weydiiyo waa mahadsantaha waa filayaa ixtiraamaya waan salaamaya runtii Een, sidoo kale ku salaamaynaa waa filayaa dhege- inuu maqlayo guddoomiyaha haye guddoomiye soo dhowow
Een, waan dhowahay aad ayuu u mahadsan yahay xasan cali xasan sida uu magaciisa noogu sheegay dhegeystahaas fikirkiisa een, waan waan u sheegnay ciyaaryahan walba markii la sheegaya haddii labaatan dhallinyaro ah oo isku aabbiyo isku hooyaa aan u aragno inuu noqon karo horyaalka een, maamul goboleedyada inuu nooga ciyaari karo ama uu nagu mateli karo ama uu ku qaadan karo maaliyadda galmudug een, wuu noo qaadanayaa ma aha degmo kamaanaan degmo iyo shaksi umaanaan raadsan ee waxaan u raadsanay ma yaqaanaa isboortiga ma ka bixi karaa garoonkaas dadka milyamaadka ay isku imaanayso taasina waxaa u xil saarnaa macalimiin ilaa ay macalimiin heer heer qaran ayaan keenay een, sida macalin farayare oo la yaqaano sanadihii ugu dambeeyey leelinayay qaranka soomaaliyeed isaga ayaa xulay lama dhahayo een, guddoomiyaha xiriir kubadda cagta galmudugaa xulay guddoomiyaha degmada gaalkacyaa xulay midda een, een, hobyaa xushay midna lama dhahayo waxaa noo xulay ninay u siman tahay galmudug haddee annagu aan qaar degmooyin aan ka soo jeednay inaan hal degmana ka soo jeedin ee u siman tahay ayaa xulay midda kalena ee walaalkeen waxaan leenahay annagu haddaan nahay bahda isboortiga siyaasadda shuqulma ku lihin waxaanu jecelnahay hormuudkeenna waa siyaasadda waa meesha nala ka haga in ilaahay noo wanaajiyo laakiin annagu ma faragashanayno waa mahadsan yahay dhegeystayaal kale ayaa qadka ku jira dhegeystaha ku jira ayaan jecelahay inaan siiyo fursadiisa halo salaamu calaykum
halo haye w- walaal soo dhowow fadlan igala soco raad- raadiyaha iska foge waa ka xumaa dhegeystahaasi qadka ka go-ay dhegeystayaal haddaan mar kale idinku celiyo lambarka aad naga soo wici kartaan waa fura toddobo sagaashan iyo afar toddobaatan iyo saddex toban iyo shan haddaan mar kale ku celiyo dhegeystayaal waa fura toddobo sagaashan iyo afar toddobaatan iyo saddex toban iyo shan ayay dhegeystayaasha inaga soo wici karaan dhegeystaha qadka ku jira aan fiiriya halo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة haye walaal soo dhowow magacaaga halkaad naga soo wacayso
ما شاء الله ودوش لما صوبه وعلى الصغط وعلى وسط haye cabdirasaaq barnaamijka oo la socotaa walaal
ها صح أدوين haye su-aal miyaad wadaa mise talaad soo jeedinaysaa
saaxiibow anugu guddoomiyaha ku kaxsanahay haye
markaasaa guddoomiyaha marka hada waana hana iga raali noqdo marka waan ku kaxsanahay anig
Een, waa yahay marka ma- su-aal aad weydiinaysay maa jira
ha ha su-aalo badan weydana guddoomiyaha haye soo dhowow walaal waqtiguna aad buu noo hayaa dhegeystayaal badanna qadka ku jiraan adoo soo koobaye
marka waa maalinta waa dhowahay guddoomiyaha uga weydiinaya guddoomiye wax haysta in galmudug latigoda la dhiso oo meel la kugu keeno oo istaagin loo sameeyo maxay ka taas
in stadium loo dhiso miyaa
ha oo gooni laiskugu keena ayaga oo meel magaalooyin dibbi la doon hala betiyo soomaaliya soomaaliya dembi waa dembi meesha doon hala betiyo laakiin waxa ku keena stadium loo dhisto oo ciyaartooyda yaqaan tuuga laga dhigo waxaa dhiijani lahaa hadda maan maara wax dhisana aada u mahadsan yahay eh, guddoomiyaha dhegeystahaas wuxuu leeyahay maxaa diidaya in eh, ciyaartooyda galmudug matalaysa isku hal magaalo la iskugu geeyo oo meel ay ku tababartaan la siiyo oo halkaas ay ku diyaarsanaadaan inta la gaaraya tartanka soomaaliya aada ayaa u mahadsantaha sharmaake een, walaalkaas magaciisana maanan maqlaynin een, cabdirasaaq aad ayuu u mahadsan yahay een, waana soo dhaweynaynaa waxaana jecelnahay aniga sembri waxaan jeclahay shaqsi ahaantayda wixii aan dhaliilahon leeyahay inaan layga qarin ee wejiga layga saaro dhaliishu waxay saxdaa qaladka een, anigu ceeb uma arko qofkii i dhaliila een, waxaan u arkaa inuu qofkaasi walaal i jecel yahay jecelna horumarkayga wuxuu iga sixiyaa qofkaasi qaladka een, waa sax een, waxaa jirta in aan jecelnahay inaan isku keenno een, ho- een, nimankii ee, kooxdii na matali laheed ee noo matali laheed xulka qaranka galmudug waktiga ayaa koobka ayaan dhoweyn waana ognahay xaaladda iyo marxaladda soomaaliya ama ee, galmudug tay ku jirto inaanan heli karin dhaqaalo dhan hal sano oo kumbuleeto ah in ay meel noogu xaraysnaadaan laakiin waxaan jecelnahay koobka bisha koo iyo tobnaad 2019 ayuu qabto qabsoomayaa hadduu ilaahay idmo Een, waxaanu jecelnahay kooxaha isdiyaariya ama maamul goboleedyada isdiyaariya maamulka ugu horeeya inaan noqono waxaan ognahay maamul goboleedyo hadeertaan ilaa lix bilood shan bilood aalamiiteynayay oo waxaa jira dhinkeenna ah annagoon hal maalin aalamiiteynin haddana uu dib uga dhacay koobkii waxaanu diidanahay intaasoo kale ee nagu dhacdo ee dadkii baahideeni waxaa layidhi bugto badan iyo baahi badanba waa lagugu nacaa baahideenna iyo jaaniskeenna iskaga faa'iidaysanaynaa waqtigu koobka uu soo dhow yahay laba bilood markay ka dhiman tahay ayaan xulka qaranka galmudug xarayn doonaa hadduu ilaahay idmo waa mahadsan tahay waan rajeynayaa in walaalkaasi cabdirasaaq uu ka qancay een, dhegeyste kalea ku jira halo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته haye walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
ولا الميعي ومحمد عبد العليم حمد المرو كعسى وعي من لو دلقايا حفظ وذكر كانت كواد haye soo dhowow walaal Eh, su-aal miyaad waddaa mise eh, talaad soo jeedinaysaa waa ka xumahay dhegeystahaasi eh, garsoor naga soo wacayay laanta koowaad ee magaalada gaalkacyo een, aad baa naga xumahay dhegeystayaal haddaan mar kale ku celiyo barnaamijku waa doodwadaag waxaa marti inoogu ah guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta galmudug cabdifataax cabdulaahi warsame loo yaqaano badshaa waxaad naga soo wici kartaan fura toddoba sagaashan iyo afar toddobaatan iyo saddex toban iyo shan dhegeystaha qadka ku jira aan fiiriyo halo salaamu calaykum
wacalaykum salaam walaal haye salaamaya walaal waa kaa Maxamed qaadnay Cabdi.
walaal waa kaa qaadnay magacaagii halkaad naga soo wacayso
magacayga waxaa la yidhahdaa sharmaake cabdi qoranabow haye sharmaarka halkeed naga soo wacaysaa walaal
degmada gaalkacyo ka soo wacaya xaafadda midnimo haye walaal soo dhowow een, ma su-aal baad waddaa mise talaad usoo jeedinaysaa guddoomiyaha
maya gudoomiyaha gudoomiyahii tala ugu soo jeedinaya gudoomiyahan waan salaamaya badshaa walaalka maqaaliga leeliya horyaalada iyo manaha deemanka galmudug iyo isboortiga galmudug haye Eh, waxaan ka- waxaana weydiinayaa eh, eh, macnaha xilliga la qabanayo koobka horyaalka iyo dadka taageero cayaaraha iyo ku xiran baanaa bulshada macnaha aad ugu qiimaysa aada xilliga maas la qabanayo iyo xilligu ku beegan yahan weydiinaya dabcan mar hore uu ka jawaabay guddoomiyaha laakiin mar kale insha allah fursad u siinaynaa ee soo dhow guddoomiye goormaa laga yaabaa buu ku leeyahay ama ku tala jirtaan eh, haddii duruufaha iyo waqtigu idiin saamaxo inaad horyaalka galmudug qabataan aad ayuu mahadsan yahay waa su-aal muhiima waxaana jecelnahay bisha lixaad hadduu ilaahay idmo haddaan rabadaan aysan nooga soo aadin dhammaadkeeda hadduu rabadaan ku soo aadana bacdal rabadaan waa cibaadaysanaynaa dad islaama ayaan nahay bacdal cibaada hadduu ilaahay idmo waxaanu jecelnahay inaan horyaalka galmudug aan furno waxaa ku xigi doona hadduu ilaahay idmo isla bisha sagaalaad koobkii degmooyinka aadka iyo aadka u xiisaha badnaa ee dadweynaha reer galmudug sanadkii dhoweeto wacdaraha aan la iloobi karin ee uga soo dhigeen degmada gaalkacyo Een, wuuna mahadsan yahay walaalkeen aada u mahadsan yahay eh, dhegeyste kale ayaa qadka ku jira eh, dhegeystaha kale ayaan fursad siin doonaa insha allah halo salaamu calaykum
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye walaal adoo iska fogeynaya aaladaad naga dhegeysanayso magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
مقاعي عبد القادر عبد الفارح وعن كاسو وعيا ديغان كدعلي ducoley haye walaal soo dhowow ee, su-aal miyaad waddaa mise tala soo jeedin
آه وحان لبس سؤال ويدي دونا قدومية بطشا سؤال شكوال وحي طاي ديغامو دقمة أهين أيا جيرة سيدة دعلي حرارة ورعال ضبط بحضه goodlabe meelahaas oo kale maxaa qorshe uga yaala oo tartamada qorshe uga yaala waa mid midda labaad waxay tahay hadda koor waxaa la xulay qaran ee galmudug uu aalmeytay doonay waxaa xulay macalin faryere macalin faryere sidaan ognahay wuu yimid hadda koor wuxuu tegey meesha la yidhaha udwaq wuxuu yidhi wax laga soo xaadiro oo almita halkaa loo soo xaadiro wuu soo dhaqaaqay maalintii bacdi cadaadaduu yimid wuxuu yidhi wax laga soo xaadiro laba maalmood ka bacdina rusmareebu tegey tifiyadu u wacday laga soo xaadiro yidhi marka macalin faryere oo uu yidhi waa macalinka ugu fiican ee macalin qarana seen waan ku aaminaynaa marka labada su-aalood ayaan wadaa waa mahadsan tahay guddoomiyaha inuu ku maqlayaan rajeynayaa isaga ayaan kaaga jawaabi doonaa soo dhowo guddoomiye bismillah waxaaba caawa la yaab ah docoley oo magaalooyinka badan ee ka waaweyn xogta uu isboortiga ay ka og tahay aysan ka ogeyn qof jooga waa mahadsan yahay magaciis muxuu ahaa sharmaake
waan sii daayay laakiin faaraxaan ka dareemaya faarax inuu aabihii ahayo inuu isaga ma kala garan karo ina faaraxo waa mahadsan tahay xogta badan ee aa ka og tahay bini aadamku waa qaldami karaa wayna dhici kartaa in wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga galmudug inuu yidhi markii hore waxaa lagu qabanayaa caabudwaaq kadibna haddana u baxday inuu yidhaa dhuusamareebaa lagu qabanaa agaasimihii guud waxaa dhici karta in haddana wasiirkii uu ku adkaysta in caawudwaaq lagu qabto ama dhuusamareeb lagu qabto walow aysaba dhicinba in qarankii uu xaroodo insha allahu hadduu ilaahay ma technicationkan nahay siyaasadda waxaa iskale wasaaradda annaga haddaan nahay xiriir kubadda cagta technicationkan leenahay waxaan leenahay go-aanka ugu dambeeya waxaan leenahay meesha farsamada lagu qabanayo iyo farsamada dadkii qaba lahaa insha allahu hadduu ilaahay ma taasna caawa ka hor dhici mayno duculey waxaan uga mahad celinayaa sida dhiiran ay u og tahay oo degmooyinka hirgalay degmooyinka horreeye waaye aysan wax badan uga ogeyn sida ay duculey wax uga og tahay gacanta midig ayaan ku qaban doonaa duculey sida waxay u og tahay owgeed waxaanu noo saarnaan doontaa diiradda hadduu ilaahay idmo waa maasan yahay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta galmudug dhegeystayaal barnaamijka duududeeg ayaan weli ku guda jiraa
halloo shiro shacabku inuu dego shirmadana quyaal shirkana guud adduunyada shaamareerkeeda
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa doodwadaag waxaana marti inoogu ah sidaan idiin sheegay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta galmudug cabdifatax cabdulaahi warsame oo loo yaqaano badshaa dhegeystayaasha waxay naga soo wici karaan fura toddoba sagaashan iyo afar toddobaatan iyo saddex toban iyo shan intaan dhegeystayaasha gelin waxaan jecelahay guddoomiyahan su-aal kala weydiye guddoomiye deegaan walba sidaan ka warqabno ganacsatadiisa ayaa ka qayb qaata horumarka markaa soconaya ama ha noqoto kaabayaasha dhaqaalaha ama ha noqoto isboortiska markaad fiiriso ganacsatada deegaanada galmudug ka waranka warqabkooda isboortiska ee siduu yahay ma dhiirigeliyaan dhalinyarada maaragtay xagga dhaqaalaha ma laga yaabo mararka qaarkood inay taageeraan bal ka waran ganacsatada galmudug deegaanadeeda intaad ka aragtay
waa mahadsantaha sharmaakow magaalo walba waxay leedahay dad ganacsada ah masalan cadaadaan joognaa haddaan cadaado mataal usoo qaato ma dhiirigeliyaan degmooyinka degmada cadaada ganacsatadeeda kooxaha ka dhisan degmada cadaado waxaad arkaysaa koox la dhahaya haraale waxaad arkaysaa koox bakiin la dhahayo waxaad arkaysaa koox la dhahayo galbeed waxaana sababi karaa inaysan taageerin ganacsatada hadday jirto ganacsato taageerta qaar ka mida way taageeraan sida adigoo kale oo hadda dhow tiimkii ugu dambeeyey la aasaaso degmada cadaada laga aasaaso radio cadaado oo aan ognahay markii radio cadaada ay la wareegtay isboortiga waxa uu iska bedelay hadday dhici lahayd in sideedda tiim ee ka dhisan degmada cadaado sideed nin ee ganacsata ay gacanta ku hayso maysa dhacdeen maanta habacsanaanta iyo dibudhaca ku yimid degmada cadaado inay isku imaateen waxaan ognahay ganacsatada reer cadaado inaysan dad xun ahayn laakiin aysan fahamsanayn isboortiga marka waxaa jira degmooyin gaalkacyoo kale boqolkiiba boqol waxaan dhihi karnaa ganacsatada gaalkacyo u joogta waa dad reer magaala waa dad xadaariya waa dad la socda mar kasta wacyiga jira hadda caawadoq oo kale guddoomiye haddaan kaa dhex galo koox waxaa jirta hormuud magaceeda ku ciyaarha soo maha aada oo weyn aada oo weyn ilaa iyo walaanka kooxdaas waxay dhisan tahay xilliga aan aniga guddoomiyaha kubadda cagta degmada cadaada aan ahaa ilaa iyo up to now hormuud ma harto ma garan kara marka maamulaha hormuud ee caabudwaaq iyo maamulaha hormuud ee cadaado differenciga u dhexeeya waxaan dareemi karnaa in hal meel laga wada maamulo haddana inay la yeelata degmada caabudwaaq team degmada cadaado oo aan ognahay inay ka daqli badan tahay kasoo dhaqaala saar badan tahay sanadadii ugu dambeeyana aan ognahay haddii iskasoo dhaqaala saar badnayn waxa misaal een, aan daliishanana waxay tahay degmada een, caabudwaaq hormuud ka dhisan fulley deganta midda cadaada ka dhisanna dabaq saddex biyaanahay deganta waxa waaye waxa soo keenayana waa wax soo saarka waxa eh, loo kala hormariyey waxaan dhigi karnaa marka een, ganacsida ama maamulaha meeshii ka liidata ma garan karna waxay u qaadan weysa tiim hormuud cadaado tiim Habur- hormuud caabudwaaq waa ku bogaadinaynaa waanaan uga mahadcelinaynaa sida ay ugu dhabar adeegtay ee ilaa iyo toban sano muddo toban sanoa waa huba haddaysan ka badnayn sharmaako tiim ah, kaasi inuu dhisan yahay sidoo kale waxaa la mid ah een, shaybaar ku yaala een, degmada caabudwaaq oo la yidhahda alraxma shaybaar wuxuu leeyahay tiim toban sano jira asagana
marka ee kooxa farmashayaasha iyo ganacsatada iyo shirkadaha iyo ee, waxaa loo baahan yahay soomaa inay ku dhiiradaan inay dhalinyarada dhiirigeliyaan oo intay tahriibi lahaayeen oo maaragta ama ee, waxyaabo kale daraagas isticmaalan in dhalinyarada la dhiirigeliyo ee, arrintaas waa waa muhiim sooma Een, waa mahadsan tahay markii aan maanta ku- een, sharmaakow aniga oo joogo tiimka waxaan deganahay xaafadda galbeed anoo tiim galbeed u dheelaya inaan imaado oo hadhow markaan biibita soo fadhiisto qof badrooniya aanan lahayn qof i dhiirigeliya aanan lahayn ma ii siinaysa inaan isniintii markaan dheelo aan haddana aan talaadada iyo arbacada aan aalamiito aado laakiin markaan u dheelaya carwa kaamil oo maamulaheeda soo hor fadhiisto oo yidhaahdo waroor cabdifataax baa yimid shaah u shub warhaye galabtay baal fiican baa ka dheelaysa waxaan helayaa dhiirigelin waxaa dhacaysa inaan hadda markaan soo dheelay kulankii habeenkii le ammaanay isniin talaado arbaco inaan xaadir u noqdo balwaddayda oo aan daacad u noqdoon dhexda u xirto boqolka mitir aan sikima ku ordo laakiin haddaanan lahayn wax dhiirigelinaya ama aanan lahayn guddoomiye isboorti oo dhahaya baraawa xataa oo fiirsanaya galabtii markaan game ama kaafalaa dheelo waxay yeelanaysaa waxay noqonaysaa daash dumay ayuu noqonayaa isboortiga aad u mahadsan yahay gudoomiyaha dhegeystayaal badan ayaa qadadka telefoonada ku jira dhegeystaha ku jiraan fiirinaa halo asalaamu calaykum
waalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu haye walaal soo dhow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso magacaygu waa maxamed faarax waxaan ka kabaaya xaafadda galbeed oo cadaada haye walaal soo dhowow su-aal miyaad wada mise talaad usoo jeedinaysaa gudoomiyaha
anigu waxaan marka hore waxaan salaamayaa idaacadda iyo shaqaalaheeda iyo iyo gaar ahaan daadiyaha barnaamijka sharmaake midaas mid waxaan lamid ah rabaa inaan su-aal u weydiiyo eh, guddoomiyaha haye
waxaan anigu aaminsanahay iyadoo galmudug siyaasadeeda aysan hagaagin inaan la heli karin ciyaartooy qurux badan oo diyaarsan oo la tartami kara degmooyinka kale ama gobolada kale oo dala- oo dalka
haye waxaana taas u- waxaana u sababeynayaa idaacad waxaa la ogyahay idaa- wasaaradda waxaa ka mid a wasaaradaha dowlad goboleedka wasaaradda ciya- eh, ciyaaraha amase dhalinyarada
haye wasaaraddaasna waxay ka tirsan tahay siyaasad bay ka mid tahay
haye iyadoo marka wasaaradaasu hagaagin oo siyaasada aysan fadhin galmudug ciyaartooyga waa la helayaa oo ama isbil- ma aaminsana waayo wa- waxay ku dhaqaalo iyo budgetka ay ku shaqaynaysa ciyaartooyga wasaaradaas ayaa la- ay hoos tagaan Eh, marka waxaad marka leedahay ila- ilaa wasaaraddu xasisho waxaad leedahay isboortisku xasilamaya miya maya iswarta xasilaad waxaa loo yahay marka ciyaarta kale lagu qabana mid ka mara ka socotay haye marka marka waxaa waana fiican yahay inay shaqada sii wadaan oo bulshada la sii dabato oo dadka Eh.
ciyaartooyda la ogaado waa laakiin waa idaacadiyaa xataa la kala saftaba kuwa labada maamul midna kala sheegatay midna aa fadhiinada dhusan idaacadaha midna buusafareeda ka she- ka baabuniyaan midna ceeday baabuniyaan marka in la xirayo aada maadsantaha walaal dabcan gudoomiyaha wuu ka hadlay in saameyn ay ku yeelatay siyaasadda ee qalafsan ee galmudug iyo isdiidmada laakiin waxaa kale uu sheegay sida warkiisa ku jirtay inaysan u joojinayn oo ay dhiirigelintooda iyo tartankooda iyo nidaamkooda ay sii wadayaan islamarkaana eh, dabcan waa uu ka hadlay in siyaasaddu ay saameyn ku yeelanayso laakiin aysan eh, isdhiibi doonin islamarkaana horey usii socon doonaan dabcan eh, dhegeyste kale qadka ku jira halo asalaamu calaykum
waalaikum salaam haye walaal soo dhowow magacaaga halkaad naga soo wacayso
maxaa ismaan xafada bakiinkaas waay haye maxamed soo ado walaal waktiga aad noo haya adoo soo koobaya
horta waxa weye gudoomiyaha iyo raadiyo cadaada wasalaamaya marka koobaad haye midaas mid lamid a walaal
waxaan qabaa kulley fikirkii walaalkii ugu horreeya kale sababtoo ah waxa weeye had- iyadoo siyaasadu aysan hagaagin waxaan rabaa inuu iska horta hagaagaya inuusan jirinin waayo hadda wa gudoomiyuuna siyaasadda ka madax banaan yihiin ma garan
ee waa gartaa
marka siyaasaddana kama madax banaanaan karaan hadda fiiri masalan wasaaradaha jirta sida walaalkayga uu sheegay isboortiga qaabilsan ee maamulkiina waa iskhilaafsan yahay laba wasaarado waa dhisan oo oo maamul oo laleeyahay dee meel waa qoladii ca- joogtana wasaaraday samaysteen qoladii dhusanqareeb joogtana wasaaraday samaysteen wasaaradii waa hoos tagaa su-aashaasaan weydiinaya wasaaradii hadda si toos ula shaqeeyaan iyagu ee waa mahadsan- waa mahadsantaha walaal dabcan waana ka xuma xoogaa waxaa kugu dhowaa raadiya laakiin guddoomiyahan siinaya haye guddoomiye soo dhowo
sharmake aada ayay u mahadsan yihiin labada een, dhegeyste ee isku su-aasha ahayd waa fakerkooda een, annaguna waa fakerkeena waxaan wadnaa waxaana annaga technicationkii manihin siyaasaddii haddii jirta laba wasiir ee sboorti ee galmudug ay leedahay een, ma jirta laba guddoomiye xiriir kubadda cag ay leedahay galmudug isboortiguna waa baabi'iyaha een, caqabadaha iyo dhibaatooyinka waxaan annagoo nahay bahda isboortiga jecel een, dad isku xiran markii ay diyaar tahay shantii baleeyer ama lixdii baleeyer ee laga raba degmada gaalkacyo tan laga rabay cadaado tan laga rabay balambal tan laga rabay dhuusamareeb tan laga rabay caabudwaaq markay intaba diyaar ay yihiin dad jecelna isboortiga iyo horumarkiisa een, ay u taagan yihiin in la qabto een, horyaalkii deg- dabcan galmudug oo kale ee maamul goboleedyada oo kale een, galmudug kama liidata dhigeed waxay leedahay dad jecel sama samawadayaala dad badan dadka dhan ma aha dad wada xumaanta wada jecel dad badanaan ognahay ga- een, siyaasiyiin badanaan ognahay garabkeenna taagan afar iyo labaatanka saac nagu haysa war xaggee wax idiin maraayaan kuwaas ayaana insha allahu hadduu ilaahay idma la kaashanaynaa yaysana walwal ku qabanin haddii sideed wasiir la suubiyo ma dhacaysa inay ka harto ee, dhigeeda ee, maamulada Waa- kale ee galmudug inay waa ka harto mahadsantahay bahda dhege- isboortiga.
een, waa mahadsantaha guddoomiye dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum waa ka xumahay qadka ka go-ay dhegeystayaal haddaan mar kale ku celiyo barnaamijku waa dood wadaag waxaadna ka dhegaysanaysaan raadiyaha cadaado waxaa si toosa sidoo kale barnaamijka nala taminaya raadiyaha hayaan oo ku yaala magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee barnaamijka waxaa marti inoogu ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta galmudug cabdifataax cabdulaahi warsame badsha ee raadiyaha cadaado ayaad ka dhegaysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shan ee dhegeystayaal qadka ku jira aan fiiriyo dhegeystahaas aan fursaddiisa siiyo ee soo dhowow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
walaalkay waa dhawahay sharmaaka suley magacaygu waa maxamed cabdi cilmi waxaan kaasoo wacayaa xafidda wadajir ee magaalada gaalkacyo dhaanta koowaad aan kaasoo wacayaa walaalkay haye walaal soo dhowow eh, su-aal miyaad waddaa mise eh, talaad soo jeedinaysaa
su-aal baa wataa walaalkay haye
su-aashaa wada waxaa mar walba xulka galmudug een, wuu baxaa wuu tagaa caasimada muqdisho ee labadii sano lasoo dhaafo oo la qabtay koobka maamul goboleedyada meelna kama gaaro heerna kama gaarin waxaa ogsoonaha in lagu raaba gurubyada labadii kulana u horeeyey een, walaalkay marka waxaan een, uga sakeeyaa in cadaalad lagu xelo oo oo waftiyo qabiil lagu xelin ciyaartooyda galmudug een, Waa- xilka galmudug ee calankeena xambaarsan
Waa- in lagu xelo waa mahadsan tahay walaal een, cadaalad waa mahadsan yahay eh, dhegeystahaasi aad u mahadsan yahay dabcan tala soo jeedin weysaan filayo Eh, guddoomiyaha wuu ka hadlay qaabka lagu soo xulay dhalinyaradaasi iyo maaragtay dabcan eh, in eh, macalinka qaranka uu soo xulay En, marka en, waxaan jeclaan lahaa dhegeystaha kale ku xiga qadka ku jira maadaama waqtigu aad noogu yaryahay inaan ku xijiyo halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum calaykum salaam walaal soo dhowow magacaaga halkaad naga soo wacayso waa ka xumahay gabadhaasina qadka ka go-ay waan rajeynayaa mar kale inay kusoo noqon doonto dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan dhegeysta ayaa qadka ku jira Eh, halo asalaamu calaykum
waalaikumsalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa cabdiqaadir cabdi faarax oo duculey oo soo laabtay haye walaal soo dhowo cabdiqaadirow
labadii su-aalood su-aal waa laiga tegey oo su-aashiioo ahayd ee- ee sida tuulooyinka duculey iyo mataqaanaa baxdo iyo su-aashaas gudoomiyaha waxaa umalaynaa inuusan ka jawaabin maxaa u qorshaysa haddii degmooyinka ee, koob loo qabanaayo annaga weli waa xil qabnaa koobkaan rabnaa in ka qayb galno midda kale oo su-aasha labaad aan dhiibara oo waxay tahay ee, ciyaartooy aan ku almiteysiinaynaa meelahan ee, degmooyinkeena degmooyinkeena ma jiro garoon roog ah Ee, waxa waxa la aadayaan waa baroog ah puntland way leedahay jubbaland waa leedahay muqdisho way leedahay garoon cusub oo roog leh sideen hadhow ula keenaynaa haddii aana helin roogaas qorshaha ma ugu jiraa guddoomiyaha haddii cabdul cabdulqaadir suwaal haddii aan kugu celiyo dabcan deegaanadaa sheegtay dadkooda ka qayb qaatay oo contribution sameeyey in roog garoom roog la sameeyey marka adiga maadaama dadkii deegaanka aad ka mid tahay diyaar ma u tahay inaad qaybtaada ka qaadato in garoon rooga la sameeyo
aad baa umahadsan tahay sharmaake waa taas waa diyaaraa loo yahay waxaa loo baahan yahay ilaa iyo lix degmaa hadda la sheegay lixdaas degme iyo deegaamada sida anigoo kale oo ka hoos hoostaga in contributionka laga qaado la sameeyo wax dhaaxa ma joogo waxba ma joogo loo sameeyo ciyaartooyda meel ay kusii diyaar garoobaan kabacdina ay la tagaan meesha in aanan shirkad iyo hay-ad iyo dad kale wax ka sugna ma ahan annaga waxa waaye annagu inaan marka hore istaabnay
waa maadsan yahay dhegeystahaasi dacoley naga soo wacay cabdulqaadir gudoomiye wuxuu leeyahay annagii deegaanka diyaar waa inaan contribution ka qayb qaadana marka ka waran maxaa maxaa diidan mar haddii dadkii deegaanka ay diyaar u yihiin inay garwaamadii wax ka dhisaan oo inaad adinka hormud u noqotaan oo maaragtay maadaama loo baahan yahay garwaamo lagu aalmeyteeyo ciyaartooyda lagu diyaariyo in la sameeyo
cabdiqaadir cabdi faarax aada ayuu umahadsan yahay walow su-aalihiisa ee caaway qofka ugu su-aalaha kulul uu ahaa sharmaake waa run waxaa dhacaysa in annaga aan ku aalameyteyno garoon macmal ah hadhowna la tegi doono garoon garoon cows ah dhibna uu ka imaan doono dhibaatada u dhexeysa roogga iyo macmalka hadda waan isku daynay haddaan nahay bahda isboortiga maamul goboleedka galmudug garoonka cabdulaahi ciise ee ku yaala degmada gaalkacyo waxaa loo aruurshay lacag contribution ah oo aada iyo aada u ballaaran waxa uu dhabarka u xirtay reer degmada gaalkacyo dadkeeda bahdeeda isboortiga bahdeeda dhallinyarada bahdeeda caafimaadka guddoomiyaha degmada oo ah nin jecel markasta isboortiga oo aan leenahay ma iloobi doono haddaan nahnay bahda isboortiska ee maamul goboleedka galmudug dhallinyarada iyo maamulkaba haddaan nahay waxaa waaye cabdulaahi ciise waxaa socda contributionkii iyo dhaqaalihii la aruurinayay waana jecelna hadduu ilaahay idma garoommada kale inay la mid noqdaan waxaa jirta hadda gacanta in laga jaray laba garoon oo ku kala taalla balanballe iyo caawudaaq in loo soo wareejiyey derbigoodii qololkii jaranjarooyinkii v a b dii wayna dhacaysaa haddii la helo in baahida boqolkiiba siddeetan iyo shan ay daboolmato shan iyo tobanka roogga ka dhiman in la heli doono waxaan ognahay hadda oo ugu dambeeya oon aan ognahay inuu ugu horreeyena garoonka hadda degmada aan joogna cadaado waxa waaye garoonka derbi ma laha wuxuu leeyahay silig waxaa dhacda maalin walba siligiisa in la iska goosto in markii ciyaaro heer caalamiya ay jiraan aan wax lacaga lagu fiirsanin taasina reecadaada way ku jiifaan mana dhiggoodana ma ka dhiidhinayaan waxaanaan jecelnahay reecadaada haddaan nahay inaan isku dayno inaan garoonkeenna wax ka bedelno aan anagu annagoo nahay bahdii isboortiga kuweenii ugu si sarreeyey aan ku nool nahay waxaan leeyahay horta hore teenaan aan qabanno kuwa kalena waa la wada qabtay insha allah garoonka cabdulaahi ciisena mardhow wuxuu noo noqonayaa roog waa mahadsan tahay guddoomiye dhegeystayaal badan ayaa qadadka teleefanada ku jira halo asalaamu calaykum haye walaal soo dhowo magacaaga halkaad naga soo wacayso waa ka xumahay dhegeystahaasi qadka ka go-ay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan barnaamijka doodwadaag ayaad degeysanaysaan oo si toosa raadiyaha cadaado idaga imaanaya gaalkacyo iyo deegaanada ku dhowdhowna waxaa si toosa barnaamijka u tamanaya raadiyaha hayaan oo ku yaalla magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyadoo si toosan aad uga dhegeysanaysaan siddeetan iyo toddoba dhibic siddeed magaalada gaalkacyo iyo deegaanada ku dhowdhow barnaamijka dhegeystayaal waa doodwadaag waxaa marti inoogaa gudoomiyaha xiriir kubadda cagta galmudug cabdifatax cabdulaahi warsame badshaa teleefonka barnaamijka aad uga qayb qaadan kartaana waa furo toddobo sagaashan iyo afar toddobaatan iyo saddex toban iyo shan qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan ku siisaqaynaa dhegeystaha ku jira qadkaan fiirinaya halo salaamu calaykum
alaikum salaam haye walaal soo dhowo magacaaga halkaad naga soo wacayso
waa maxamed ismaan oo kusoo laaftay haye maxamedow xaggeed joogtaa haye maxamed haye waktiga aada noo haya adoo soo koobaya
sama moodid ninka la yidhaahdo guddoomiye inuu yani ku shaqaynayo nidaam fashila inuu ku shaqaynayo maadaama uusan aqoonsanayn dee nidaamka galmudug ka jira isaguna madaha uu sheeganayo inuu yahay bariiska galmudug uu sheeganayo inuu guddoomiye yahay inuu maalin walba dee faashin la tegayo oo dee maamul goboleedyaha tegaya isaguna uu sheegaya dee inuusan hadda wasaaradda wasaaradda wasaaradaha galmuduga maaliyadda qaabilsan uusan contributionka ka qaadan uusan ogolayn inuu ka qaato oo nin yani iska socdo iyo oo maalin walba uu fashil uu la tegayo sooma moodi
waase yahay dhegeystahaasi kolley dabcan guddoomiyaha intii barnaamijka aanu wadnay marnaba muuse sheegay inuusan galmudug aqoonsanayn galmudug dabcan inqilaaf ka jiro ayuu sheegay khilaafkaasna uu saameyn ku yeeshay laftigooda iyo dhaqdhaqaaqoodii sportiska laakiin dabcan ka galmudug ahaan aysan siyaasadaha ka jira aysan lagu halagelayn sportiskan uu ka madax bannaan yahay islamarkaana sportis ahaan ay ku dadaalayaan sidii ay maamul goboleedyada kale iyo nidaamyada kale ee jira dalka ay ugala qayb qaadan lahaayeen horumarka sportiska islamarkaana ay ula xisaabtan mi lahaayeen dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeya barnaamijkan isla soo gaarnay waxaan jeclahay inaan kelmadihiisa ugu dambeeyo siiyo goordhow guddoomiyaha ee wixii tale uu noo soo jeedinayo amashaba coradkee shidiyo raaxaan midun shuban oo shakiba male shakiba male shayba waa labade hal loo shiro waa hagaag marka waxaan jeclahay dhegeystaha ugu dambeeya khadka ee fursadda aan siinayno inaan fursaddiisa siino soo dhawow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
walaal magaalada gaalkacyo ayaan ka soo hayaa haye magacaagana walaal ashid ashid bin cashaq walaal haye sida uu soo dhawow su-aal miyaad wadaa mise talo
Ee, su-aal ayaan weydiin rabaa mudanaha meesha fadhiya ma garatee haye walaal soo dhawow
aad baa mahadsantihiin waxaan weydiinayaa maxaa ugu qorshaysan ee garoomada ee ku ciyaaraan dhalinyarada ma garatee aada u mahadsan tahay dabcan eh, marar badan buu ka hadlay hadda hadalkiisii ugu dambeeyey guddoomiyaha waxa uu kaga hadlay eh, garoomada Eh, dhegeystahaas ayaan eh, dabcan eh, dhanka dadka taleefanada kusoo gabagabeynaynaa Eh, guddoomiyahan siin doonaa talooyinkiisa eh, ugu dambeeya mid iyo labo shayniyo shikaakiyo dood shuhuubala iyo shaloomiyo muruwax siishida iyo lanshahoor hadalsha korsamaho adoo shayba sheekana xurdaran la sharansharo meel shiday noqoto shacbigu ma rabe ee ha laga shiro
shira shira shiro danta guud u shuureeyo noo sheega wanaag la saacin karo bushimiya sharwadow shib naga dhahaa
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka qaybihiisii ugu dambeeyay ayaan isla soo gaarnay Eh, guddoomiye soo dhowow mar kale Eh, waxaan jeclaan lahaa wixii tale eh, dabcan eh, aad u isjeedinayso hadday noqon lahayd bahda sportiska hadday noqon lahayd ganacsatada iyagoo ka jiifo horumarinta iyo gacansiinta sportiska deegaanada galmudug iyo hadday noqon lahayd guud ahaan ummadda ama shacab weynaha ku dhegeysanaya ee labada gobol ee mudug iyo galgaduud sida tooska kaala socda soo dhowow mar kale
waa mahadsantaha sharmaakow Een, horta hore caaway barnaamijka ee heesta aad talantaaliga uga dhigaysa dhextaalka heestii isboortiga ma ahan heese badan oo isboortigu lahaa bishmihii sharwadow shib naga dhaha ah meesha ku jirta siyaasadda marka dadka wax badan waxay nagu soo celinayeen een, galmudug maxaa een, ma aqoonsanid iyo maxay galmudug anaa sheeganaya waxaana aan leenahay oo meesha u fadhinaa waxay tahay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta galmudug ma dhihin guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee faransa maana dhihin galmudug haddaana aqoonsanayn ma sheegteen Een, galmudug waa aqoonsanahay wasaaradaan aqoonsanahay madaxweyneaan u aqoonsanahay een, guddoomiye baarlamaanaan u aqoonsanahay dhammaan galmudug inta ay leeyihiin maamul goboleedyada kale ayay leedahay waxaan jecelnahayna in tafaraaruqa yarkaa ee jira een, inuu dhammaan doono haddii qofku uu ogyahay inuu waagu soo baryaayo ma aha inuu iska dhigo qof aan waagu soo baryayn siyaasad kastoo jirta haddaadan annagoo bahdii sboortiga oo khilaafaadka iyo waxyaalaha ee xunxun ee ee dhallinyarada ay ku lumayaan inaan ka madadaalino annagoo u nool oo dadkii is- isku xilqaamay in dhallinyarada aan la mar maran habaabin inaan annagii waaweyneyn aan maran habaabno waa ayaan daro ma kala gudoomiye waqtiga aad noo haya eh, maxaad usoo jeedinaysaa talaha bahda sportiska iyo ganacsatada deegaanada galmudug ku- eh, iyagoo ku nool waa mahadsan tahay waxaan u jeedinaynaa waxay tahay in galmudug insha allahu hadduu ilaahay idmo way israacaysaa in haddaan nahay dhallinyarada isboortiga galmudug aysana saameynin tafaraaruqa ka jira ee, galmudug midda labaad waxaan usoo jeedinayaa ganacsatada ee, degmooyinka galmudug ka soo jeeda in ay ganacsi walba waxba ka dhibi maayo waa xayiisin waxaa u timaadiin sharmaaka waxaad tidhahdeen waxaa noo xayiisiisaa alaabtaas qalabka xafiiska yaalla ama baqaarka yaalla waxay la mid tahay tiim markaa leedahay oo magacaaga uu ku dheelayo xayiisiin kumbuleetaa waaye waxaa ogaa arki kara hal milyan iyo shan boqol oo qof ayaa isheedu ku dhacaysaa misaal carwo magaceed ayuu tiimkan wataa funaanaday ku qoran tahay ninkaan markuu soo qubaysto soo labisto magaalada soo aado wuxuu wataa maaliyadii oo boorkaagi ah waxay u dhigmaysaa inay ku taalo degmada ee, carwo noocaasa ama farmashi noocaasa ama baqaar noocaasa lagana heli kara magaalada inuu ku dhex yaallo waxaan dhihi lahaa ganacsatada dhallinyaradana u faa'iideeya kana faa'iidaysta waa xayiisiina idintaa ay kana dhiirigelinay u tahay boqolkiiba boqol ganacsatada reer galmudug waxaan ku dhiirigelinayaa inay bahda isboortiga ama dhallinyarada ay kaabaan mar walba sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa inaan marnaba laga fogaanin bahda isboortiga iyo dhallinyarada haddaan nahay waxaan jecelnahay isboortiga dhallinyarada ah dhammaantood ninka labaatan sano gaaray inuu heer jaamacadeed u yahay oo aan waxbarashada aan la dayicin in aan lagu taxluuqin waxaan isboortiga iyo ahayn waxbarashadii oo aan marnaba laga fogaanin mar kastana aan ogaanay inaan nahay dad islaama aan xoogga saarno marka koowaad cabsida alle marka labaad inaan saarno xaqa waalidka uu leeyahay marka saddexaad nafsadana xaqa ay nagu leedahay inaan wax barno marka afaraad waxaa soo gelaya isboortigii inaan ku dhisno marka shanaad waxaa soo gelaya in dariskeenna iyo dadka ehelka ay naga nabadgalaan annaguna aan ka nabadgalno in aan mar walba meeshii fidna ay ka jirto ama ay dhibaato ka jirto ama degmadii aan aragno in degmo kale ee, aysan la lahayn xiriir inaan isku furno haddaan nahanay guddoomiyaasha sboortiska degmooyinka ama kan galmudug in maadaama maanta ee hadday xurguf ka dhex jirto maalan degmada godon laba iyo degmada cadaad oo kale haddii guddoomiyaasheeda ay xurguf ka dhex jirto waa inay isku furta dhallinyarada oo guddoomiyaha sboortiska degmada godon laba u yimaadaa degmada cadaado een, kan cadaadana uu taga waxaa laa shakiya in meeshaas khilaafkii yarkaa ka jiray wadahadal uu ka imaanayo ama laga gudbayo colaad kasii weynna iskaba dhaafba marka waxaan ku dhiirigelinayaa dhallinyarada isboortiga inaan mar walbana laga tegin cabsida alle ee ganacsatadana waxaan leeyahay bahda isboortiga iyo dhallinyaradeenna waa inaan ka jeedinaa tahriibka iyo waxyaalaha xun oo daroogada ah waan ognahay daroogooyin tiro badan ayaa soo galay maamul goboleedka galmudug oo aan waagii hore noo soo geli jirin sida hadda ay noogu furantay een een waddadan een nooga timaada qalabka nooga yimaada een etoobiya sidoo kale wadamadan carabta waxaa naga soo gaarta daroogooyin aad iyo aad dhalinyaradii iskoolaadka xataa naga fasahaadisa waxaan leenahay gacantii suulin laheyd inaan u noqonno insha allahu hadduu ilaahay idmo haddaan nahay bahda isboortiga waana ku ballamaynaa taas insha allahu bal tahriib iyo wax ka dhibaato badan inta iska daysid waxyaalaha yaryarkaa inaan suulinno ayaan isku dayaynaa insha allahu hadduu ilaahay idmo waa mahadsan yahay guddoomiyaha sboortiska waa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta galmudug cabdifatax cabdulaahi warsame dhegaystayaal barnaamijka dowdudaag caawa intaa ayaan ku soo afmeerayaa waxaan u mahad celinayaa saaxiibada radio hayaan dhanka farsamada saaxiibkay siraaji yuusuf sugaal gaalkacyo uu naga hagayey iyo xasan fantastic barnaamijka dhegaystayaal iyo bahda radio hayaan oo aan adugu mahad celinno gobolka mudug si toosa barnaamijka u taminayey iyo sidoo kale dhanka farsamada saaxiibka liibaan fantastic iyo cumar suxayfa iga saacidayeen stuudiyaha raadhigo cadaado dhegaystayaashaan jecellahay waxaan sidoo kale u mahad celinaya guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta galmudug cabdifatax cabdulaahi warsame oo barnaamijka naga ajiibay inuu nagala qayb qaato intaan barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonno waxaan idin leenahay sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu warsiishiga iyo lanshahoor hadalsha karsamaho adoo shayba sheegana xurdaran la shanshor meelshiday noqoto shacbigu mar rabe ha laga shiro
shiraadanta guud u shuureeyo noo sheega wanaag la shaacin karo ushimihi sharwado shib naga dhahaa
Chica.